gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti galeen iyo israsmeen fureen shirki fartamayga walina shirki ku qeybgala iyo wasiiro iyo xildhibaano ku tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya golayaasha dowladda koonfur galbeed aqoon-yahano iyo qeybo shilgadisan ee bulshada ugu horeyntii weliba meelasay ku hadalay oo sharxay marxaladii laalmari qorista fartamayga rofeor maxamed xaaji mukhtaara gobta oo walaalkay abikuur sheegay gobta elifmahay oo aan caawshe ah inaan kama hadnago wakhtiga oo qaaliga ah iyo xoola iyo geliyeen si oo lisina ka dhowaad fartuun hangunaanada iyadan kama hadnage gobta elifmahay markiya darsiydii afkuun waxaa ogaatay afkuun calaamadooshey way kumid ahaa oo usan lamid hayn afka oo maxaa tiriga eh maxaa tiriga way dhaybaha dhawaaqyo oo dhuunto ku kohaya way kumid ahaa xa ya kumid ah way kumid ahaa ca ya kumid ah kha ya kumid ah afmaay walaas maqabo xuruuf alxalqi ama glottal sounds afmaay maqabo laakiin usuun may goonan eh usuun way qayba xuruufo oo sanka ku kohaya maqabo nasal sounds walero ya qaba wayba kumid ahaa nga nga inta dareemas way kumid ahaa nya ya kumid ah way kumid ahaa ya ya ku mid ah sadiidun dhawaaq yoona af maxaa tiriga yaana maka jir nasiib darada dhidi wayba haddii maxaa tiriga geeki la qoraayo hataa la ero fadi haddii dadkaasay fikiro fadeen ero fadeen walwalaabun fartuun far soomaalida marka adeegso doon waha koy isku darneena sadiidun ilaan walaagii laatiin la dhaqan rogileegda way suuragal haada faday dhibaatadun ba hataa antigeekan jira fadi waxaana kumid madaxdii iyo marti sharaftii ku qeybgaliyay iyo waliba iyo bogaadiyana in la qoro fartamayga iyo oonhajiyadiyan in lasii horumariyaa meeta far markii la qoro ama afba guud ahaan cododshe may ka koobiyeena laba nooca lan kala saare nooc mayaya af in alle intii cod usuleeye la derasa maylare kaas waa fonolojigii afka maylan iska lahaad takhasuskaas jaamacad nooca kale mayaya codadka alif ba'da lamadiiba marka shal eeyin codadka alif ba'da ma eeyin waa codadka afleya lanweelow calaamad intii lankamaara ma koron waxa kale oo waxgaradka soomaaliyeed ay odhan jireen bulsho aan qoraal lahayn ama bulsho aan qoraal ahayn waa geeddi aan sahan lahayn geeddi aan sahan lahaynna reer guraabana waa la wada garanaya halis buu ku dhacayaa sidaa darteed bulshada soomaaliyeed ee maayga ku hadasha halkeedii baad dhigteen hankiinnii iyo hankii soomaaliyeed kor baad u qaadeen waana hodantinimada af soomaaliga oo hana qaaday ee halkaa kaga haya insha allahu biidnillahi alkariim madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo weliba usuna ku hadalay doorka dowladiisii ku qaadatay qorista fartamayga usana umahnagiy guddigii ku shaqeeyay qorista fartamayga runtii geeka gee farxadeedu maalmihii ana koonfur galbeed roogii ilaahay ima kariyay madaxweynaha ku haayay maalinta inka qiimo badnayti iyo xafladii inka sharaf badnayti ana ku qeyb galayaa yeeta farxadda ana geeka qaba wal ana ha koobo koro ma ee waalay ana fadaayi ama kahamiyaayi ama maskaxday walbadan ka guuxaayi yaa la roogo ilaahayna hana deersiiyey walay ankama hadnagay brofesoradii ha ku shaqeeyey muddada dheerna ha ku shaqeeyaay made ana ballan qaadaayina dadka ana ka ballan qaadi haayi ogaayey wala iyo halla mareen iyo meelo iyo mariyaayaanna la dareeri yaan kama hadnagee inka dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo uusan ku hadalay dhammaadka shirka iyo sheegintii fartamayga qoristii iyo soomaaliya oo dhan horumarnkata use oona ka dhiirigeliyay in laku qiib qaado sidii lasii horumaray lahaayee markasta nigmada oo aragday afka dhalnida fahma usadhagna qoraalshay wasaarado federaalka wasaarad dowlad goboleedka iyo dhan laka qor waxbarashada dhan manhaj jar aninaga sidii la aqoonsada tiifiyaasha qaranka laha kudhi tiifiyaasha madax banaana kudhi dadka bershay bilaaban aragay gagaabayaan dhemoolaha kudhiyaayan laakiin maartay xuquuqda soomaaliyeed yaa kumadata may kale wiliba faday shirkado oo isgaarsiinta ah may walfayla sheegaayan hata arday daadadkan dhibaatada ku hadalaayan badanaanba haan oo meelo afmayka badan yirooga ani afmayka daranga roon dad meesha wali la guraa malog biyo iska dhahrida la kijeede wali la kijeede bam oga biilay dhigayan dadan gordaana jeer arday afki kala ban fahmaan iyo naftay may baa shirkado may baa ihraane meelo deegaano afmayka badan yi ini shirkado hayeysinta hagilaan afmayka ka daran hasaasa ardaya eedan ka faylata afmayga ereyaal oo dheeri eh oo soomaalida gamne ka jira maalan baati miisko anama roogo carabiga laylamada eh miiskan hata maalanba kor'i hoos afmaay ma ahamay afmaha tirin ma ahamay min samaninila kor'i hoos lay malera walkale anglijarta mahay afmaay walkale anglijara kor'i hoosna qabo may leeday sida carabiga maartay taxta iyo isufla yaa gab carabiga tan kan may gabe hoos i lisa yaa gabo lisad kusii hoosi may kale gabe kor carabigana qaba may bawaaha calaa iyo aclaa yaa qab carabiga onin may gamne kor io elin